horta waxaa laga hadlayaa waa dekeda berbera dekeda berberana somalilan bay ku taallaa waxaana maareeyo oo xukuma constitutionkeena dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kaloo arrinka inuu qabsan kartaana ma jirto waan ka warhayaa warqadda insha allah annaga warqad kale ayaanu ka dabageyn doonaa oo mataqaanaa aanu mowqifkeena aanu ku muujinayno xaqiiqdu waxaa weeye somalilan waa waddan dee jira oo dee dawlad leh oo baarlaman leh oo madaxweyne leh oo isagu ka taliya amuurihiisa cid ka talisa oo kale ma jirto haddii aynu cid heshiis la gelin waxaynu kula gelaynaa sharcigeenaynu kula gelaynaa cid kale sharcigooda kula geli mayna wasiir sacad cali shire wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxauu sheegay inaanu wax madmadowgi ku jirin heshiiska saddex geesoodka ay wada galeen somalilan etoobiya iyo d b wol iyadoo maalinta beri toolena ay la hor keeni doono golaha wakiilada heshiiskaasi adeer heshiiska wax mugdiya oo ku jiraa ma jiro heshiiskii hore innakiyo aynu dubai wada galayna waa sidiisii heshiiska imika qoladaynu la gallay waxa weeye share holder agreement baa la yidhaha isagu wuxuunbuu ka hadlayaa un sharesk laakiin concessionskiyo termsku waa kuwoodii wey sidoodii weeye waana soo baaraan ku baaskaraad mahadsantiin